alxamdu lilaah rab اlcaalamiin wsala allahu cala muxamed wcala ali muxamed waslama tasliima kaiira walaalayaal dacwada islaamka ah dadka loogu yeedhaayo waxaa loo baahan yahay ikhlaas in lala yimaado waana guntii asaaskii udcu ila sabiili rabbika bilxikmati walmawcidati alxasana qul hadihi sabiilii adcuu ila allahi cala basiira ila allah ruuxu markuu dacwada iyo diinka sheegaayo inuu naftiisa dadka ugu yeedhayo waa inayna noqon maqsuudku waa inuu noqdaa inuu allah ugu yeedhaayo laakiin naftiisa inuu ugu yeedhaayo waa inayna noqon qul hadihi sabiilii adcuu ila allaahi ila allah culamada qaar waxay ka istimbaadeen ikhlaaska in camalku yahay mid ilaahay loo saaf yeelaayo o aan ujeeddo kale laga lahayn asheekh maxamed bin cabdilwahaab kitaabkiisa kitaabu tawxiid marka uu sheegaayo masaa-isha lagala baxaayo aayaddaas waxa uu tilmaamay waxaa ku sugan altanbiihu cala alikhlaas faa'iida cadiima baraarujin ikhlaaska la baraarujinaayo in ikhlaas lala yimaado camalka ilaahay loo saaf yeelo lianna kasiira min annaasi low dacaa ila alxaqi fainamaa yadcuu ilaa nafsi wuxuu yidhi waayo in fara badanoo dadka ka midii hadduu markaa ugu yeedhaayo xaqa dadka ugu yeedhaayo naftiisuunbuu ugu yeedhayaa yacni maqsuudku waxay tahay inuu naftiisa ugu yeedhaayo low dacaa ila albaatili ma odhan low dacaa ila alxaqi isagoo xaq maxdiya ugu yeedhaaya ayaa haddana maqsuudkiisi muxuu yahay inuu naftiisa ugu yeedhaayo oo dadku atbaacdiisa inay noqdaan isaga ay qadariyaan isaga ay maamuusaan isaga ay daba joogaan isaga ay raacaan muraadkiisu uu yahay ilaahay baana og waxaa qalbiyada ku sugan saas aawadeed isaga qowlkiisa haddii la khilaafo isay ula muuqato waa inay shiddo ku hayn laakiin dadku inay xaqa qaataan bes muraadkiisu waa inuu yahay barakada iyo wanaagga iyo sawaabka iyo ajarku wuxuu ku sugan yahay ikhlaaska hani gun bay ka tolan tahay gurigu wuxuu ku binaysan yahay waa seeska haddii seesku kharibmo gurigu waa dumaya seeskaa waxaa ka dhigan alikhlaas saas aawadeed baa marka ikhlaaska shanigiisa loo weyneeyey wamaa umiruu ila liyacbudu allaha mukhlisiina lahu ddiin inama alacmaalu biاnniyaat wa inama likulli imri'in maa nawaa nusuusta sheegaysa iraadada ama niyada ama ikhlaaska waa nusuus fara badan nusuusta ka digaysa shirkiga kolay ku tahay riyaaga ama adduunyo in la doonaayo adduunyo looga jeedo waa nusuus badan ana aghna shurakaaya can ishirki faman camila camala ashraka fiihi macii hayrii taraktuhu wa shirka alikhlaas watawxiid wa masalat lmasaa'il wa aslu usuul waa masaladii masalooyinka oo wax waliba tay ku dhisnaayeen alimaam shaafici raximah ullah waxa uu yidhi waxaan jeclaan lahaa cilmiga aan hayo dadku inay wada yaqaaniin oo wada garanayaan walaa yunsaba ilaya minhu xarfun cilmigaa inay dadku wada hayaan oo wada ay yaqaaniin baan jeclaan lahaa xaraf ka midana aniga aan lay nisbaynoo lay tiirin aan laygu odhan shaafici baa yidhi haddamaaragta wuxuu tilmaamaya ikhlaaskii wuxuu yidhi maa naadartu axadan cidna lama murmin oo bimacnaa cidna lama munaaqashoono mas'ala kalama doodin ilaa axbabtu an yadhara alxaqu calaa lisaani inaan jeclaysto mooyaane inuu xaqu carabkiisa ka daahiro ka muuqdo bimacnaa markaan xataa dood samaynayo dooddaydu ma aha aan cid la doodayo lilhalaba adigu aad gacan sarraysid adigu xaqa aad caddaysid bas inuu xaqu caddaadaa muraadkaygu yahay ya laa ubaali adahara alxaqu min lisaani am min lisaani uma aaba yeelayo xaqu ma carabkaygu ka muuqday mise kiisu ka muuqda ba kala jecli ya inuu isaga carabkiisu ka muuqdo iyo inuu kayga ka muuqdo midaan kala jeclayba maaha waxay tilmaamaysaa ikhlaaskii bay tilmaamaysaa waa sida cilmigoodu u barakoobay cilmigu barakada yacani dad fara badan oo culamo ah oo cilmi badan ayaa qaar ka cilmi yari cilmigoodii aad u barakoobay dadkuna ugu intifaaceen waxaa laga yaabaa cidda iyadoo laga cilmi badan yahay cilmigoodu intishaaray oo aadka loogu intifaacay ummaddii markaa aad uga daba dhacday inay marka waxa weeye ikhlaaskoodu inuu xoog badnaa saasaa laga yaaba maaha a'immada ama culammada aadka markaa waxaa dadku ugu intifaaceen ee cilmigoodu aad iyo aad u faafay inay ahaayeen dadkii la wakhtiga ahaa qaar ka wada cilmi badan may ahayn waxaa laga yaabaa in badani ama dad badan oo ka cilmi badan inay jireen ama la siman oo la cilmi ahaa laakiin siduu ilaahay u barakeeyey ku xidhanta wadaad baa odhan jiray duruusta dhigitaankeeda iyo kutubaha qoraalkeeduba waa arsaaq so dadka arsaaqda looma kala burin qaar arsaaqda so looma waasicin qaarna se laguma cidhidhiyin ya waxaad arkaysaa wakhtiyada qaarkood kitaab aada loogu intifaacay oo aada u intishaaray oo la odhanaayo waxaa laga daabacay intaa iyo intaa markaad eegto waxaanad garanayn kuma yaalliinba dhammaan waxaa ku yaallaa waa shay macluum ku ah ya haddama aragta haddana waxa weeye cid baa isu geegeysay ciddii baa haddana uu ka intishaaray waa nocun arsaaqa calaa kulli xaal tawfiiqda ilaahay baa haya marka ikhlaaska in lagu dadaalo niyada la wanaajiyo aad iyo aad bay muhiim u tahay waxyaala hadda ikhlaaska wax yeelaya waxaa ka mid a caannima raadin xubu shuhra in la doono la raadiyo caanbax ama la doono mutaabiciin fara badan ya dadka qaarkood markay mutaabiciintoodu tiro gaara gaadhaan xaflad buu qabanaya salafkiina waaba ka carari jireen shuhrada ya waatay bacdu salaf yidhahdeen aakhiru maa yakhruju min quluubi asidiiqiin xubu shuhra dadka sidiiqiinta ah qalbigooda waxa ka baxa waxa ugu dambeeya ee cudurada ah caannimo jacayl waxay doorbidi jireen khumuulka tawaaduca isdhulliga dahsoonaanta ashyaadaasay doorbidi jireenoo jeclaaya waxay doorbidi jireen khumuulkay doorbidi jireen biyana iska dahsoonaadaan dad fara badan waxuu ku dhisan yahay warkoodu inay raadinayaan iyo arkaayo maqlaayo haddama aragtaa haddaad aragto mahmaayada soomaalida aad bay ugu badan tahay magac raadintaas iyo umuurahaas waari maysida war ha ka hadho ya naf magac weyday manfacna ha weydo haddama aragtaa saddex baa rag ugu liita mid hadduu joogo aan la tirin hadduu maqan yahay aan la tebin hadduu tegaayo aan la celin qof liitay ku leeyihi waa liitaa waa khaamil dahsoone waxay doonayaan magaca iyo koolkoolinta caannimo jacaylku waa tasaabtaa dadka qaarkood inay waxyaalo xunxun ay raadiyaan inay ku caanbaxaan marka dadka qaar maxay sameeyaan boqor hebel baa dhintay sheikh hebel baa dhintay caalim hebel baa dhintay taajir hebel baa dhintay cid caana ayaa mar la dilayaa waxaa loo dilayaa dad fara badan inay soo galaan ya mar baa layla soo hadlay markaasaa laygu yihi sheekh hebel miyaad maqashay inuu dhintay markaasaan ku uhi may sheekh caana warqolaa qortay inuu dhintay mana been wixii waxaa caddaatay inay been tahay waxaa la ii sheegay markii dambe waaba caannimada lagu raadiyaayo mutaabiciintu si ay farabataan waxyaala lagu raadiya ka mid tahy waxaan xasuustay qiso ay ka mida tawaariikhda manquulaadka waxyaalaha lasoo raro waxyaalaha tawaariikhda mulax baa loo soo raraa waayo axkaam laguma bineeyo waxa la sheegay wakhtigii cumar bnu khadaab ayaa ninbaa wuxuu ku kaajay ceelkii samsamka ayuu kaadi isla dubtaaga faa kusii daayo waa la soo qabtay war maxaa ceelka ugu kaasa dadkii aan waxba i xusayn oo dee ayaan arkay oo waxaan is-aad caanbaxday caanbaxa muxuu ku raadinayaa inuu ceelka samsamka ku kaajo waa kii ceelka samsamka ku kaajay qaar babaa sidii mahmahoo kale ka dhigoo yidhi idaa araada an tashtahira fa bul fii bi'ri zamzam haddaad doonayso inaad caanbaxdo ceelka samsamka ku kaadi marka waxyaalaha aan fiicnayne la doonaayo in marka waxa weeye dadku qofka ku bartaan dee waa shay markaa xun wey adiladu waxay noo sheegaysaa qarsoonaanta iyo dahsoonaanta in la door bidaayo ina allaha yuxibu alcabda altaqiya alnaqiya alkhafiya alghaniya riwaayaadka qaar baa ku daraya xadiiska muslim saxiixa ku soo wariyey nebigu wuxuu sheegay calayhi salaatu wasalaam allah wuxuu jecel yahay addoonka taqiga ah ee haniga ah ee naqiga ee saafiga ah ee alkhafiya qarsoon alghaniya waxaa loo jeedaa waa hina nafsi waa qanaacadii inuu leeyahay laysa alghina can kasrati alcarad inama alghina hina nafsi haninimada hayntiisaa badan loogama jeedo iyo maalkiisa waxaa looga jeedaa naftiisa ayaa hani ah bimacnaa waxay leedahay qanaaca qanaacadu waa arida bilyasiir waxa yar inuu ku raalli noqdo waxa ilaahay siiyey qofku raalli inuu ku noqdo ya laakiin qofkan marka waxa weeye had iyo jeer markaysa marka waxaan isiifaya ya waad cibaadaysataa waad wanaag baad la timaadaa caynka dada aan waxaasoo dhan la imanba markayse marka waxaan ayaa dhergey adigi waxa weeye marka waa kugu liidata wixii waa kugu yaryihi ya way siifaya way ishaaraamaya ta noocaas maxaa ka maqan qofka caynkaasa waxaa ka maqan hina nafsi qanaacadii baa ka maqan qofka haynta badan iyo qofka haynta yar mid walba risiq ilaahay buu cunaan dadka akhniyadaee maalka badani maxay cunaan cunto uun jirkooda ku noolaaday cunaan sooma mise dahab bay ku quracdaan talada ya waxay ku qadeeyaane ku quracdaan waa maxay yani waxaa dadku cunayaan wax la midunbay iska cunaan waxaa laga yaabaa qaarkood inay xanuuna leeyihiin oo aanu markaa xataa siduu doona aan uga keefi karin sheekh culamadii muxadisiinta hore ka mida ayaa waagii hore wuxuu ku sugnaa faqri awaakhira cumurihi baa maalkii loo furay dabayaaqadii cumrigiis baa maalkii loo waasiciyey wax badan ma cuni karo wax ma guursan karo markaasuu labada midnaba haddaan lahayn ya oo awooddii wax lagu cuni lahaa iyo caafimaadkii wax lagu cuni lahaa iyo waxa weeye awooddii dumar lagu guursan lahaa oo labada raaxa midnaba aan laga bogan karin falaa baaraka allaahu fi lmaali ilaahay maalka ma barakeeyo labadaada haddii la waayo dabadeed haddama aragta ya marka waxaan u jeednaa mawduuca ku saabsan taas waa ila yaro baxdaye waxaan u jeeday alkhafiya xadiisku muxuu sheegaya ka qarsoon ka qarsooni waa maxay waa khaamilka kaa qarsoonee iska dahsoonee dadku lama dhaadaanka ah ayuu allah jecel yahay cidda caanka ah buu jecel yahay lama odhan waayo waxay yidhahdaan culammadu xubu shuhra waa da'un min aladwaa waa cudur cudurrada ka mid a oo ay habboon tahay nafta in laga safeeyo qofka dariiqa hadday ugu timaaddo waa halkeeda waa inuu si wanaagsan uga faa'iidaystaa oo uu khayr inuu faafiyo uu isku dayaa dadka qaarkood waxay haadaamaha isaga tuurayaan adcaan baxdi biay arkaayo iyo maqlaayo iyo ha lagu ammaano culammadii selafkuna aad bay uga carari jireen imaam axmed ibnu xambal wuxuu uhi innii buliitu bishuhra waxaa laygu imtixaanay caanbax nooc balaaga ka mida ibtilaaga may ku tirinaya marka khumuulkaaga iskaga jir buu leeyi haddama aragta ini buliitu bishuhra sheekh culammadii hore ka mida laga soo naqliyaa inuu ayuuba sakhtiyaani u soo raacay markaasuu waddooyinkii waaweynaa buu ka leexdo luqluqyu imariyey buuhi marba meel iga laabay markaasaan la yaabay buui siduu markaysaa u bartay luqluqyadan markii dambeanu qolo ku soo baxnay markaasay si fiican u salaameen codkii sare ugu qaadeen markaasuu ilah waad ogtay inaanan doonayn codka dheer ay ku salaamayaan ya taasuu wuxuu tilmaamayaa inaan isaga maqsuud u ahayn aanu jeclayna marka waxyaalihii laga carari jiray ka mid tahay in caannimada qofku jeclaado inuu caanbaxaa dariiqa hadday doontaha ugu timaado laakiin isagu waa inaanu raadsan aan doonan khumuulkana fadligaasaa kusoo araray aasaar badan oo mawduuca ku saabsanna waa la helaya marka aad iyo aad ha laysaga jiro in caanbaxa la raadiyo waxyaalaha baraha bulshada lagu qoraayo waa in layska ilaaliyaa waxaan jirin waayo beentii aafaaqda gaadhaysay ta ugu sii muuqad badani waa waxyaalaha halkaa lagu qorayo judhadka la qoro maqtaca yar ama kelimaadka ayaa qaaraadka adduunyado dhan ka dhacayaan oo shirqiya maqhribba waagii hore marka la doonaayo shay in la faafiyo in kooban bay gaadhi jirtay laakiin isku mar bay marka ogaanayaan cidda magaalada joogta iyo cidda marka qaaraadka adduunyada kala joogta iyo beledada kale cidda jooga isku mar ayuu mar keliya saa wada gaadhayaan waciidka ku soo array waa garanaysaan qofka markaa beenta sheega oo deedna beentiisu aafaaqda ay gaadhayso nebigu wuxuu sheegay calayhi salaatu wasalaam in la ciqaabayo waa la tusay iyadoo qowlalka inta laga geliyo bir la dilaacinayo ilaa qadaadka laga gaadhsiiyo haddana qowlalka kale laga gelinaayo la dilaacinayo ilaa qadaadka inta la gaadhsiinayo inta taa dambe la dilaacinaya tii hore markaa sideedii noqotaa markaase haddana tii hore lagu soo noqdaa saa loo dilaaciya ilaa qadaadka la gaadhsiinayo tii kale markaa sideedii noqotaa saasaa lagu wadayaa muxuu ciqaabta noocaasa ku kasbaday maxaa u sababay waxaa u sababay waa beenta uu sheegi jiray ee aafaaqda ka dhacaysa maa aksaraha fii hada zamaan wakhtigan maxaa ka badan taas aad iyo aad bay u badanta saas aawadee waa in aad iyo aad looga taxadiraa aad laysaga jira tasabutka iyo iska hubsashada lagu dadaalaa in jaa'akum faasiqun binaba'in fatabayanuu fatasabatuu hadduu faasiq war idinla yimaado yacni caddaystoo iska hubsada waa laba qiraa'o fatabayanuu iyo fatasabatuu waa qiraa'ataani sabciyataan waa laba qiraa'o sabci ah weeye waxaan la hubin waa inaan la sheegin kafaa bilmari isman an yuxadisa bikulli maa samic qofka waxaa dembi ugu filan inuu ku waramo wax kastuu maqlo xadiiska muslim saxiixa kusoo wariyey marka wixii kaste aad maqashaba ha iska sheegin iska huso qisaska cajiibka waxaa ka mid ee soomaalidu soo raraan ninbaa ku caan ahaa bay yidhahdeen inaanu been sheegin markaasaa qola waxay doontay inay ku ridaan godka oo warka la odhanaayo weligii been ma sheegin suu u jabay doonayeen markaase waxay ku yidhahdeen hebelow waxaad tidhaahdaa dibi baa la qalayaa dheh dibi baa la gowraco la qalay dibigiina waa la soo xidhay midihii baa lasoo soofaysanayaa waa la lisayaa midihii orad usoo sheeg bila qoladaas waxaa tidaa dibi baa la qalay qoladii buu u tegey wuxuu ihi waxaa lalahaa dibi baa la qalayaa war miyaa la qalay mise waa lalahaa anigu wax la qalay ma arkayn buui wax la qalay ma arkayn laakiin waxa lalahaa waa la qalayaa isla markuu tegaa dibigii la sii daayey waxaa la rabay maalintaas in laga gunto dibi baa la qalay dabeedna la yidhaha dibigii la qalayay mey waxaan jirin buu sheegay imtixaanka waa ka baxay dabin baa loo dhigay uu ka tallaabsaday adamarata waa qisa raa'ica somada ha isku qaqabsadaan ay yidhahdaan kan buu ahaa kan buu ahaa taas inama khasiisata waa in wixii aan la hubin waa inaan la sheegin ku tiri kuteen waa inaan la faafin waxyaalaha fitanka in laga fogaado waa in la isku dayaa la iska ilaaliyo waxyaalaha shaa'icaadka ah waa inaan laga qayb qaadan waida jaaahum amru min alamni aw alkhawfi adaacuu bih walow raduuhu ila arasuuli wa ilaa ulilamri minhum lacalimahu aladiina yastanbituunahu minhum marka war soo yeedho ama nabadgeliyo ama cabsi ku saabsan munaafiqiintii waxaa lagu sheegay inay iska faafinayaan noocaasi waa badan tahay waliba baabka siyaasaadka iyo ku saabsan aad bay hadda u badan tahay waida jaaahum amru min alamni aw alkhawfi adaacuu bih ariiq saxan maaha manhajkii salafka mid waafaqsan ma ah nusuusta iyo aahaarta salafkuba waxay sheegayaan in waxyaalaha noocaasa laga gaabsado min xusni islaami ilmar'i tarkuhu maa laa yacniih xadiiska culamada qaarkood ay taxsiiniyeen wain kaana fii sanadihi maqaal qofka islaamnimadiisa wanaaggeeda waxaa ka mida tarkuhu maa laa yacniih waxaan faa'iida ku jirin inuu iska daayo ya inuu ka fogaado waxa anfacaya inuu ku dadaalo waxyaalaha noocaasa sheegsheegooda inuu ka dheeraado wa kariha lakum alaaan saddex buu idinla nacay maxay saddexaas ahay qiila waqaal wa kasrat asu'aal wa idaacat almaal alaata ashyaa waa la yidhi iyo wuu yidhi baabka siyaasadda iyo fitanka waxaa ku badan qiila waqaal oona wax allah necab yahay qiila waqaal waxyaalaha la sheegaya qaarkood sida loo sheegayo ma aha waxaa laga yaabaa ziyaadiyo nuqsaani inay gasho waxaa laga yaabaa qaarkood inay sidaaba ahayn waxaa laga yaabaa inay yihiin laakiin sheegista la sheegaya fitna inay dhalinayso fitnadiina qofku inuu ka qayb qaato maaha waddama aragta fama kullu maa yuclamu yuqaal wax kastoo la og yahay lama sheego waa maamaha carbeed maalan waa xikma soomaalida lafteedu hadal la mid ay yidhaahdaan waxay nin reer ugu weyn iyo naagnaaga ka umulisay midna siday wax u og yihiin uma sheegaan waddama aragta fama kullu maa yuclamu yuqaal wax kastoo la og yahay lama sheego saas aawadeed waa in layska jiraa waxyaalaha fitanka ka qayb qaadanaya culammadii salafka sheikh ka mid a waxaa laga soo naqliyey inuu yidhi fitno socotay toddoba sano ama siddeed sano waxauu yidhi intay fitnadaasi jirtay siddeeddaa sano ama toddobadaa sano ma stakbartu walaa akhbartu iska daa wax kale in kaaga qayb qaato fitnadee cidna kama waraysan war maxaa la yidhi maxaa la sheegay halkee wax marayaan ma odhan cidna uma warramin wamaa salimtu haddana ma nabadgelin waa axad taabiciin toddobadaa sano ee fitnadaasi jirtay ama sideeddaa sano maa akhbartu wala stakbartu wamaa salimtu cid uma waramin cidna ma waraysan mana nabadgelin waxaa lagu yidhi haddaanad iska daa wax kale xataa waraysigii aanad samayn iyo warankii toonna saanad u nabadgelin naftaydaa gees jeclayd buui ya hawaa baa jirtay taasaanan ku badbaadin buui naftaydaa gees jeclayd saasaanan u badbaadin buui alkn halku jooga marka ya hadday sidaa leeyihiin culammadii salafku qaarkood ay sidaa cabirayaan ayna naxnu xaggaynu joognaa fitanka siduu qofku u damin lahaa waa inuu ka shaqeeyaa siduu u baktiin lahaa waa inuu isku dayaa haddii kale waa inuu isagoo aanu ka qayb qaadan waa inuu iska ilaaliya kelmad yar oo qofku yidhaa dhici karta inay fitno sababto damarta inay fitno sababtaa dhici karta oo xiqdigii qalbiyada iyo uurxumadii iyo fitnada sii hurinteedii ay ka qayb qaadaan taas yadaa waa in aad iyo aad laysaga jiraa aad iyo aad waa in laysaga jiraa laga fogaadaa waxaan kaloo tilmaamayaa mas'alada kale qoraalka soomaaliga min af soomaaligii la barto oo dhallinyaradu weliba ku dadaalaan dadka aad la hadlaysaa waa soomaali afka ay yaqaanin waa afka soomaaliga af soomaali saxan sidii loogula hadli lahaa ay fahmayaan waa in laysku dayaa qoraalka soomaaligana si fiican waa in loo bartaa afkii soomaaliga haddii laga buuxiyo carabi iyo dadka ingiriisiga yaqaanana ingiriisiga ay ku taraxaan oo ka buuxiyaan dad fara badani fahmi maayaan qofku wuxuu sheegaya markuu intaasoo kelmadood garan waayana waxaa laga yaabaa inuu ka biyadiido ya dadka waxa weyaan hadda carabiga yaqaana ee naxwihii si fiican u bartay markay maqlaan cid carabigii jejebinaysa way dhibsadaan hadallo badan baana laga soo raray iyagoo dhibsanaya khudbad baa laga yaabaa inuu dhegaysto markuu arko khatiibku inuu laxninayo khudbadda gebigeeduba dhadhan u samayn mayso way ka dhimanaysaa khudbaddii way ka dhimanaysaa wadaad baa beri nagu yidhi naxwaha waxaa la yidhaha cilmu listiclaa waa cilmiga iskoraysiinta marka inuu ardaygu ku horeeya ma fiicna waayo wax kale baran maayo hadduu ku horeeyo cilmiga naxwaha ee culumta kale inuu ku horeeyaa fiican suu marka waxa weye marka dambena uu naxwihii si fiican u barto oo qofkii funuun kala duwan uu mid yaqaano noqdo waxay sheegaan qaarkood oo iska soo riday meel sare iska soo riday oo yidhi waxaasa carabiga ku ciyaarayaan soomaaliga dadka laxninaya ama jajabinaya ama yacni af soomaali qarbaboosha qoraya dadka wax akhriya ee af soomaaliga yaqaanaa waa ka biyadiidayaan wixiisana akhrin maayo waxaa lii sheegayay dadka lunsan mid ka mida af soomaaligana dee waxa weeyaan sheegto ku qaraabto ka mida ayaa maqaaluu qoray baa inan baa radiyey baa layidhi oo u jawaabay dabeedna wuxuu u arkay wuxuu qoray inayn marka ahayn wax saxan wuxuu ugu jawaabay maxaan kaala hadlaa waxaasaad qoraysaa maxaan kaala hadlaa waxaasaad qoraysaa horta marka hore af soomaaliga soo baro af soomaaliga in qoraalkiisa la barto af soomaali saxan lagu hadlo bugaagta soomaaliga la akhriyo ee qawaacidda soomaaliga ka hadlaysa ee tilmaamaha yacni markaa loo yeelaayo calaamaatu tarqiim waxaa carabiga lagu yidhaahdo tilmaamaha afka soomaaliga waxa laga qoray la akhristo naxwaha soomaaliga la akhristo yacni habqoraal fiican sidii wax loo qori lahaa dhallinyaroy waa inaad la ysugu dayaa bugaagta soo iibsada ya bugaag soomaaliga ka hadasha naxwihiisaa jirta qawaaciddiisa aad ka heli kartaan yani waxa weeye tilmaamaha iyo yacni markaa loo yeelo afka soomaaliga iyadana diraaseeyo barta aqoonsada isku daya saa u qori lahaydeen af soomaali wanaagsan oo hufan erayada marka afafka kale ah ee aan afka soomaaliga ku biirin oo dadku si caama aynay u garanayn waa in laga guraa oo la soomaaliyeeyaa ereyada soomaaliyoobay oo dadku si caama ay u garanayaan iyadu mushkilo ma leh laakiin dabaqaadka dadka qaybaha dadka ee kala duwan ama leeballada ay kala joogaan haddii qaar garanayaan laakiin kuwa kale aynay garanayn saxdu waxay tahay in laga saaro oo siday u garanayaan loogu sheego waxaana loo baahan yahay baraha bulshada in lagu cidhiidhiyo dadka waxa weeye markaa afkaarta qaldan faafinaya qoraalkaa la qoraayo dad fara badan baa akhrinaya haddii cid marka waxa weeye sida wanaagsan wax u qoraysa oo si yacni markaa sharciga waafaqaysa u doodaa aynay qoraalladaas gelin dee waxay noqonaysaa inay dadkii cidlo ka helaan ma waxayn ku koobnaananoo keliya masjid gudihii markaasaa qoraalladii meel walba laga ridayaa oo miidhiyihii meel walba laga ridayaa oo baraha bulshada wixii la doono lagu faafinayaa waxaa loo baahan yahay yacni khalqigaa badan ee tirada badan leh sidii loo sixi lahaa waxna loo gaadhsiin lahaa baa loo baahan yahay marka afkaa soomaaliga iyo qoraalkiisa si fiican u barta baraha bulshadana dabeed marka waxaa weeye dhex gala dadka marka waxa weeye shubahaadka ka jawaabi kara cid walba ma aha qofku haddaanu aqoon ku jawaabo lahayn xamaasad keliya inuu ku jawaaba ma fiicna waayo hadday caynkaasi dhacdo kaana mima yufsidu aksara mima yuslix wuxuu kharibayaa ka badnaanaya wuxuu hagaajinaya in wax la islaaxiyo khayrka la badiyo oo wanaagga la badiyaa la doonayaa laakiin sharkii in la ziyaadiyo lama rabo lama rabo raddulbaatili bilbaatil baatilkii in baatil lagu radiyo lama rabo ama baatilkii xaq iyo baatil isku jira in lagu radiyo lama rabo waxa baatilka loogu jawaabaye loogu jawaab celinayaa waa inay noqotaa xaq saafi ah xaq badhaxla laakiin hadday noqoto baatilkiibaa baatil loogu jawaabayaa dee waxay noqonaysaa waxa weeye inaan waxba la kordhin haddii xaq iyo baatil isku jira loogu jawaabana oo isku barxan markaana waxay noqonaysaa xaqun wa fiihi dakhan waa xaqi ku jiro marka waxaa loo baahan yahay cidda aqoonta leh ee shubahaadka ka jawaabi kartaa waa inay noqotaa cidda ka jawaabaysa ee cid walba aynay noqon taasna waxa weeye waa in lagu dadaalaa sidii waxa weeye markaa bal qoraalkaa soomaaliga loo qori lahaa loo baran lahaa cidda aqoonta u lihina waxa weeye ay markaa maqaaticda iyo marka waxa weeye hadallada ay u qori lahaayeen yacni dadka anfacaya ee wax u taraya oo hagaajinaya oo islaaxinaya kelmadda yar ee tawjiiha ah ayaan markaa aan soo jeediyey ilaahay aan ugu anfaco baaraka allah fiikum wajazaakum allahu khayra